habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaraadka habeen caawa aan idiinayna kuwooda ugu waaweyn golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo yeeshay kulan aanan caadi ahayn uu ku aadan damaca itoobiya ee badda soomaaliya taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo sheegay in heegan la geliyo ciidamada badda ee soomaaliya doorashada guddoonka baarlamaanka puntland oo maanta ka dhacday magaalada garowe ee caasimadda puntland baarlamaanka dalka kenya oo cambaareeyey xadgudubka itoobiya ee heshiiskii badda ee la gashay somalilan booliiska soomaaliya oo ka hadlayay dilalka qaraxyada lagu xidho gawaarida iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo weliba turkiga oo mowqif adag ka istaagay xadgudubka itoobiya kula kacday soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
markan ayaanu hawdeedii kalenahay khiyaartaana dhegeysataa ee caawa waa habeennimo khamiis ah oo ay jimco soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay afarta bisha diseembar sanadka laba kun saddexiy labaatan intaad maqasheen aan idhaadi raalli ahaada waa laba kun afariy labaatan intaad maqasheen qodobada warka iyaga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn ayay hayeen markaana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa yeeshay kulan aanan caadi ahayn uu ku aadan damaca itoobiya ee badda soomaaliya cabdisalaam juulo shaakir ayaa warbixinta warkan dhammaystiraya golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan aan caadi ahayn oo ay kaga hadleen xaalada guud ee dalka xagga amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha waxayna wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya si qoto dheer oo ka gambasho la-aan kaga hadleen xadgudubka dowladda itoobiya ee damaca badda soomaaliya iyo is-afgaradkii somalilan iyo sidoo kale etoobiya ay wada gaareen kulankan ayaana waxaa shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre muhiimadda kulanka ayaana ahaa arrinta badda shirka markii uu soo idlaaday kadib ayaa waxaa qodobadii looga hadlay faahfaahiyey afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya farxaan maxamed jimcaale wuxuuna sidoo kale sharaxay go-aamadii muhiimka ahaa ee kasoo baxay shirka bismillahi raxmaan iraxiim golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta kulankoodii toddobaadlaha ah yeeshay oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda guud ee dalka dhinaca siyaasadda amniga iyo dhaqaalahaba waxaana si gaar ah golahu uu uga hadlay xadgudubka dowladda etoobiya ee is-afgarad ku-sheegii bishan kowdeedii la sheegay inuu dhex maray dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan gobolada waqooyi soomaaliya golahu waxa uu bogaadiyey sida geesinimada leh ee shacabka soomaaliyeed ay uga dhiidhiyeen dal iyo dibadba meel ay joogaanba oo ay uga soo hor jeesteen damaca guracan ee dowladda etoobiya islamarkaana ay ku muujiyeen shucuurtooda wadaninimo golahu waxaa sidoo kale uu soo dhoweeyey go-aamada iyo mowqifyada adag ee dowladaha caalamka iyo ururada caalamiga ay ka istaageen gardarrada qaawan ee etoobiya ay ku soo qaaday madax bannaanida gobonnimada iyo midnimada dhuleed iyo shacab ee jamhuuriyaddeenna federaalk ee soomaaliya dhinaca kale golahu waxa uu maanta meel mariyey dhowr heshiis oo kale ah heshiiska kubiirista aagga dhaqaalaha bariga africa heshiiska is-afgaradka difaaca ciidamada cirka ee soomaaliya iyo uganda iyo heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dembiyada abaabulan ee isaga gudba qaramada waxaa sidoo kale golahu uu ansixiyey hindisa sharciyeedyada maareynta masiibooyinka iyo waxyaabaha qarxa hindisa sharciyeedka macaamilka danamaysan iyo xeer nidaamyaha sharciga socdaalka iyo sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed
aada ayuu mahadsan yahay waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in heegan la geliyey ciidamada badda ee soomaaliya iyada oo maalmihii lasoo dhaafay ay si weyn usii xoogeysatay xiisadda ee soomaaliya iyo weliba etoobiya taasi oo salka ku hayso heshiiskii badda ee ay somalilan iyo weliba marka la eego ee xukuumadda esaaba ay galeen taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ibraahim sheekh muxudiin oo maanta kormeer ku tegay xidhada ciidamada ee badda ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in heegan buuxa la geliyey ciidamada badda kadib heshiiskii somalilan iyo etoobiya ee kowdii bishan ka dhacay magaalada adis ababa kaasoo abuuray xiiso diblomaasiyadeed oo weyn taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa kormeerkan ugu tegay ciidamada badda waxauu siiyaa waamir culculus oo ku aadan difaaca biyaha soomaaliya sareegaas ibraahim sheekh muxudiin ayaa shacabka ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya ay leedahay cadow gudaha iyo weliba cadow shisheeye oo uu sheegay in uu eh, markaasi yihiin kuwo u hanqaltaagayo baddeena siduu hadalku dhigay ee baddana cadowga laga hadlaayo ama mid dhow ha noqdo ama mid shisha ha noqdee inay intuba ay ay u hanqal taagayaan waxaa laydinka rabaa marka inaad u diyaargarowdiin cadowga guduhu waxba nagu qaadan maayo cadow dibadeedna hadda sidoo kale waa isaguna waxba nagu qaadan maayo waxaad og tihiin ciidanka baddu een, inaan dhaqdhaqaaq la samayn karin hadduu howlgalo waxaan rabnaa ciidanka baddu inuu dib u bilaabo shaqooyinka uu lahaa waxaa la rabaa inuu mataqaanaa u diyaargaroobo shaqo culus oo hor taalla ciidanka badda waxaan rabnaa ciidanka badda in la kabo inuu dib isu soo kabo inuu shaqadii ama waajibkii loo idmaday inuu qabtaan la rabaa waxaan idinka rabnaa in loo diyaargaroobo waxaan rabnaa ciidanka baddu marka laga hadlo ciidamada meesha ugu muhiimsan waayo waa baddaa weynka badan leh ayaa ilaalo naga rabto baddaa si loo ilaaliyana waa in laga faa'iidaysto xoogaga cusub ee maanta ku soo biiray ciidanka badda wixii taakulayn iyo garab ahna waa laydinla garab taagan yahay laakiin mid ayaan suuragal ahaanayn ciidanka badda halkan jooga in la yidhaah ee baddana cadowga laga hadlaayo ama mid dhow ha noqdo ama mid shisha ha noqdee inay intuba ay ay u hanqal taagayaan waxaa laydinka rabaa marka inaad u diyaargarowdiin cadowga guduhu waxba nagu qaadan maayo cadow dibadeedna hadda sidoo kale waa isaguna waxba nagu qaadan maayo taliyaha ciidanka militariga soomaaliya ibraahim sheekh muxudiin ayuu ahaa doorashada puntlandna maanta oo guddoonka golaha wakiilada ee maamulkaas ayaa waxay ka dhacday magaalada garowe ee gobolka nugaal ee soomaaliya halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey diyaargarowga doorashada puntland ay ka socotay waxaana eh, si rasmi ah maanta loo doortay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee maamulka puntland iyo eh, ku-xigeenadiisa doorashadan oo ka dhacday howlka baarlamaanka ee puntland ayaa eh, waxaa eh, ka hor inta aanay qabsoomin eh, xubnaha eh, dhinacyada doorashada puntland ka qeybgelaya ay soo bandhigeen ama dhinacyada eh, guddoonka golaha wakiilada ee puntland u sharaxan ay soo bandhigeen eh, hamigooda ku aadan eh, kursiga guddoonka golaha wakiilada ee puntland intaasi kadibna loo guudagelay eh, doorashada maamulkaasi ugu dambeynna waxaa xafiiskiisa la wareegay gudoomiyaha golaha wakiilada puntland sida uu kusoo waramayo xaaji ciise bare oo ah eh, wariyaha idaacadda dalsan ee magaalada garowe
gudoomiyaha la doortay cabdisaaq gudoomiye daranka loo saxbidi wey gudoomiyaha la doortay ee guddiga doodayaal sida aad la socoteen telefishinka dalsan oo si toos u tabinaya waxaa goor weyto soo idlaatay doorashada dowladda puntland taasoo ay ku soo kala baxeen saddex mudane oo ragac mudanayaasha ayaa waxay ka soo kala galeen baarlamaanka gobolka bari highland iyo gobolka mudug mudanayaashan oo markay ka soo baxeen hoolka baarlamaanka aanu weydiinay dareenkooda ayaa gebi ahaanba aysan ka jawaabin iyagoo si toos u galay xafiiska loo asteeyey gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha labaad ay ku shaqeeyaan guud ahaanba tani waxay noqonaysaa hordhaca doorashada la geli doono sideedda bisha koowaad oo ay naga dhiman tahay ama naga xigto saddex beri maalinta la geli doono door saakaas xilli hore doorashadii hadalkan ka bilaabantay hoorka baarlamaanka ayaa hadda soo gebagabowday iyadoo ay gudaha u galeen xildhibaanada la doortay ee noqonaya golaha wakiilada dowladda puntland gudoomiye dareenkaaga la wadaag gudoomiyaha la doortay cabdisaaq gudoomiye daranka in la wada saxbada wey gudoomiyaha la doortay ee guddiga doo- anigu waxaan ahay xaaji ciise bare waxaan ka soo dhex warramayaa tan iyo saaka doorashada golaha wakiilada ee lagu dooranayay magaalada garowe
habeenada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waa nageynta warka kiisaxiin nabadgelyo
wararka la haysa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel